بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال وحينو سو سعدي سلسلة محاضروين أه وإنسيني فضيلة الشيخ عبد الله حسن حاشي muxaadaraadka aynu hore usoo qaadanay ee muxaadaradan maantuna daba socotaa waxaanay ku saabsan tahay muxaadaradan maanta cadaabu lqabri cadaabuulqabriga ilaahay naga badbaadiye muxaadaradan muxaadarada ku xigtaa waxay ku beegnaan doontaa kowda bisha afraad haddii ilaahay ina gaadhsiiyo kowda bisha afraad oo maalin khamiis ah bil walba khamiis dhaaf ayaynu u leenahay muxaadarada marka waxay ku beegan tahay bisha afraad kowdeeda insha allah waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh cabdilaahi si inoogu faahfaahiyo mawduuceena maanta ee cadaabulqabriga ku saabsan falyatafadal mashkuura wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman tabica bihadihi ilaa yowmi iddiin muxaadaradeena maanta walaalayaal sidaa uu inoo sheegay walaalkeen nuuraddiin jazaa allahu khayran waxay ku saabsanaan doontaa cadaabu lqabr xaaladaha kala duwan ee dadku ay leeyihiin qubuuraha iyo xabaalaha dhexdooda qabriga waxaa la yidhaahdaa waa awalu manaazili alaakhira aakhiro guryaheeda kaga horeeyo weeye wuxuu leeyahay hani mawlaa cuthmaan radia allahu canhu kaana cuthmaan radia allahu canhu idaa waqafa calaa qabrin bakaa xataa yabulla lixyatah cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wuxuu ahaa marka qabriga uu dul istaago mid ooya ilaa garhkiisa oohin iyo ilmow ku qooyo faqiila lahu tadkuru aljanata wannaara falaa tabki jannada iyo naarta ayaad xustaa amaba se aad xusuusataa markaasaanaad ooyahayn wa tabkii min haada qabriga markaad dul istaagtidna oohin baa ku qabanaysa ilaa garhkaaga ilmo aad ku qoysid faqaala ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal ina alqabra awalu manaazili alaakhira waxaan la ooyaa buuhi cuthmaan ibnu cafaan rasuulka ilaahay waxa uu yidhi qabrigu manaasisha iyo guryaha aakhiro waa kaga horeeya qofku adduunyadan marka uu ka tago ruuxdiisu jasadkiisa ay ka faaruqdo guriga u horeeya ee uu degaya waa qabriga fain naja minhu saaxibuhu famaa bacdahu aysaru minhu haddii qofku qabriga uu ku badbaado qabriga inta ka dambaysaana waa kasii fududahay inta qabriga ka dambayso uu ka mid yahay maxsharka soo ururinta dadka lasoo ururin doono iyo wuquufka dadku ay istaagi doonaan garoommada qiyaame iyadoo qoraxda lagu soo dhoweeyey wain lam yanju minhu famaa bacdahu ashaddu minhu haddaanu qofku qabriga ku badbaadin qabriga mawaaqifta iyo manaasisha aakhire ka dambaysa ayaa kasii adeyg iyo dhibaato badan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasaa iga oohinaysa buu leeyahay cuthmaan ibnu cafaan qaala wasamictu rasuula allahi yaquul maa ra'aytu mandaran qatu ilaa waalqabru afdacu minhu waxaa kaloan maqlay buu uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo le maan arag wax la eego oo ka dhibaatiya argagax badan qabriga rawaahu tirmidi wabnu maaja bisanadin xasan waxaa walaalayaal xadiidkaas wayna tusinayaa qabrigu inuu yahay halka ay ka bilaabanto qofka shaqaawadiisa ama sacaadadiisu oo qofka qabriga ku badbaada ee naciim ku helaa inta dambena uu badbaadi doono qofka qabriga lagu cadaabo ee halkaasi khasaarihiisu uu ka bilaabmaana inta dambena khasaarihiisu inuu isdaa noqon doono ibni aadamku wuxuu leeyahay walaalayaa laba guri guri waxa uu ku leeyahay dhulka dushiisa gurina waxa uu ku leeyahay dhulka hoostiisa in badanoo ka mid a ibni aadamku gurigii dhulka dushiisa ay ku lahaayeen way qurxiyeenoo way dhaldhalaaliyeen gurigii dhulka hoostiisa ay ku lahaayeenna waa ay kharribeenoo way fool xumeeyeen haddii lagu yidhaahdo ka warran gurigan aad qurxisay aad dhalaalisay muddo intee leeg baad degganaanaysaa ibni aadam kasta jawaabtiisu waxay noqonaysaa garan maayo haddii la yidhaahdo ka warran guryaha aakhiroo qabrigu u horreeyo oo aad kharribtay oo aanad qurxisan oonaad hagaajisan intay in leg ayaad joogaysaa jawaabtiisu waxay noqonaysaa fiihi maqaami halkaasi waa halkaan u socdo ee aan degaayo oo qabriga qofku markuu ka baxo guriga dambe oo guriga aakhiro ah waa ka meel la-aan u dhaaf ahayn taasi waxa ay tusinaysaa amaba se calaamad iyo daliil ay u tahay ibni aadamka xaqiiqada noocaasiyo garanaya og ee haddana sidaa samaynaya inuu yahay mid u bala u u badrheedhay halaag iyo in naftiisa khayrkiiyo wanaagga uu seejiyo ibni aadamka walaalayaal waxaa soo mari doona laba maalmood iyo laba habeen oo la yaab badan dhibkooduna uu badan yahay labadaa maalmood iyo labadaa habeen oo kale khalaa'iqdu may maqal wuxuu leeyahay xasanu lbasri raximahu llah yowmaani wa laylataani lam tasmac alkhalaa'iqu bimidlihina qatu laba maalmood iyo laba habeen iyagoo kale khalqigu may maqal buu yidhi habeenka koowaad waa laylatan tabitu maca ahli lqubuur lam tabit laylatan qablahaa waa habeenka u horeeya ee qofku xabaasha uu hoyan doono ee uu dhex geli doono dadkaasi ahlulqubuurka ah waa habeen dhibkiisu uu badan yahay oo in laga baqda ay tahay loo diyaar garoobo oo lagu xisaabtamo habeenka labaadna waa laylatan sabiixatuhaa yowma alqiyaama waa habeenka subaxnimadiisu ay tahay maalinta qiyaame isaguna waa habeen aan isagoo kale la maqal labada maalmood ee iyagoo kale aan la maqal waa yowma yaatiika albashiiru min allah imaa ila aljannati wa ima ila annaar waa maalinta uu ku iman doono ka warka rabbi tabaaraka wa tacaala ka sida ah isagoo janno kuugu bushaaraynaya amaba naar kuugu bushaaraynaya waa maalinta ay kala caddaan doonto addoonku inuu ka mid yahay kuwa ilaahay khayr iyo wanaag iyo naciim uu la doonay iyo kuwa ilaahay khasaare iyo halaag uu la doonay maalinta labaad waa yowmun tucطaa kitaabuk imaa biyamiinika wa imaa bishimaalik waa maalinta lagu dhiibi doono waraaqihii iyo kitaabkii camalkii adduunyada aad ku samaysay uu kuugu qoraa kaasi oo aanad garanahayn ma midigtaa lagaaga dhiibi doonaa mise bidixda oo haddii midigta lagaaga dhiibo aad ku farxi doonto calaamadna ay u noqon doonto inuu ilaahay kuu naxariistay haddii bidixda lagaaga dhiibana aad ka murugoon doontid ood ka calaacali doontid oo aad odhan doontid maa aghnaa cannii maaliya halaka cannii sultaaniya xoolihii maxay iga tareen xukunkiisa maxaa uu iga taray waa calaacalaan qofka waxba u qabanahayn labadaasi habeen iyo labadaa maalmoodba waa kuwa ibni aadamka sugaaya habeenkan aynu ka hadlayno ah habeenka u horeeya qofku qabriga u hoyanayo waa mid ay tahay in loo diyaar garoobo sida rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu inagula taliyey wuxuu leeyahy baraa ibnu caazib radia allahu canhu baynaa naxnu maca rasuuli illah id basura bijamaaca annagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la soconna ayaa rasuulku wuxuu arkay dad koox oo meel ku urursan faqaala calaa ma ijtamaca haaulaa wuxu uhi rasuulku kuwaasi maxay ku urureen qiila calaa qabrin yaxfiruuna waxaa rasuulka lagu yihi calayhi salaatu wasalaam qabri ay qodayaan bay ku urureen qaala fafazica rasuulu llah fabaddaa bayna yaday asxaabihi musrica rasuulka calayhi salaatu wasalaam argagax iyo baqa fara badan baa ka muuqday rasuulku waa uu degdegay waa uu orday saxaabada hortoodii xataa intahaa ila alqabri fajasaa calayh ilaa qabrigii uu yimi oo jilbaha uu dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala faistaqbaltuhu bayna yadayhi liandura maa yasnac rasuulkaan xagga hore ka maray buu leeyahay si aan u eego bal waxa uu samaynayo fabakaa xataa balla tharaa min dumuucihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ooyey ilaa ilmadiisii ciidda ay qoysay calayhi salaatu wasalaam uma aqbala calaynaa faqaala ay ikhwaani limidli hada alyawm faaciddu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inta saxaabada uu ku soo jeestay baa wuxuu yidhi walaalahayow maalintan oo kale u diyaar garooba sahay u qaata waa mid idin sugaysa shaki la-aan oo qof waloo idinka midii uu la kulmi doono waayo walaalayaal qabrigu waa sanduuqii camalkeenna laynugu ururinayey waa guriga qofku uu dhisanayo maalmaha adduunyada uu joogo guriga uu dhisay ayuunbuu degayaa qofkuna xabaaluhu walaalayaal dusha marka laga eego way siman yihiin waa xabaalaha cascase boodhka iyo ciidda weyn haddii dad waaweyne ay ku jiraan iyo hadday kuwa yaryari ku jiraan xabaalaha aqniyada iyo kuwa fuqarada kuwii dadka dhexdooda sharafku lahaa iyo kuwii la xaqiri jiray dhammaantoodba xabaalahoodu dusha waa ka siman yihiin hase ahaatee xaqiiqadu waxa ay tahay haddii daaha laynooga qaadi lahaa oo layna tusin lahaa xabaalaha xaggooda hoose waxaa ka socda waxaynu arki lahayn kala duwan kala duwanaansho la yaab leh waxaynu arki lahayn wax ina cajab geliya fa haaulaa'i lahum tuubaa wa xusnu ma'aab qaarkood waxay ku sugan yihiin wanaag meel fiican bay u noqdeen guri wanaagsan oo ay dhisteenna way degeen wa ulaa'ika fii aswa'i xaalatin wa ashaddi cadaab kuwo kalena xaalad la maro tawxun bay ku sugan yihiin cadaabna ka u daran baa xabaashaa hoosteeda ku haysta waxaa xaqiiqaa walaalayaal innagaa xabaalaha dusha ka eegaynaa inaynu ka daba tegi doono waliixda alxaalatayni mustaxiquun labadaa xaaladood ee dadka xabaalaha ku jira ay la kulmeen inaynu midkeed mutaysanayna waa shaki la-aan inaynu markaa ta fiican u diyaar garownaynu u sahay qaadanno ayaa waajib inagu ah yaanu ina dagin walaalayaal xabaalahan dusha isaga eg ee dusha ka xasiloon ee dhaqdhaqaaq aan lahayn sawd iyo qaylana aynaan ka maqlahayn qaala ibnu samaak laa yagurannaka sukuutu haadihi alqubuur yaanu ku dagin buu idhi xabaalahan aamuskoodu famaa aktara almaqmuumiina fiiha in badan oo ku jirtaa waa ay ku cadaaban yihiin waanay ku dhibaataysan yihiin walaa yagurannaka istiwaa'uha yaanu ku dagin inay dusha xabaaluhu isaga eeg yihiin famaa ashadda tafaawutahum kala tagnaanshahoodu iyo kala duwanaanshahoodu xagga hoose haddii loo dhaadhaco aada iyo aad buu u kala duwan yahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam inooga warramay xabaaluhu xagga hoose inaanay ka sinnayn fa fii xadiidi abi hurayra qaala rasuulu llahi calayhi salaatu wasalaam idaa qubira almayit ataahu malakaani aswadaani asraqaan marka qofka la aaso oo dadkii aasaya ay ka dul dhaqaaqaan waxa u yimaada buu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u yimaada waa aswadaan waa madowyin xagga midabka waa asraqaan indhahooduna waa buluug waa midab aad looga argagaxo yuqaalu liaxadihima almunkar waalaakhar annakiir waxaa midkood la yidhaahdaa munkarka kalena nakiir fayaquulaani maa kunta taqulu fi hada arajul qofkii xabaasha ku jiray baa lasoo fadhiisinayaa inta ruuxdii lagu soo celiyo markaasaa waxay leeyihiin maxaad ka odhan jirtay ninkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay u jeedaan fayaquulu maa kaana yaquul adduunyada maalmihii uu joogo wixii uu odhan jiray iyo wixii mawqifkiisu uu ahaa ayuuu maalintaasi ku hadlayaa mana bedeli karo wuxuu odhanayaa mid huwa cabdullaahi wa rasuuluh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh wuxuu odhanayaa waa addoonkii ilaahay waa rasuulkii ilaahay waxaan qiraya ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane iyo moxamed inuu yahay addoonkii ilaahay oo rasuulkii ilaahay ah fayaquulaani qad kunnaa naclamu annaka taquulu haada waxay odhanaya waanu ogeyn inaad sidaasi odhan jirtay uma yuftaxu lahu fii qabrihi sabcuuna diraacan fii sabciin qabrigiisaa loo ballaadhinayaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam imtixaankii markuu ku guulaystay toddobaatan dhudhun oo dhinac walba uma yunawaru lahu fiihi waa loo nuurinayaa qabriga uma yuqaalu lahu nam waxaa la odhanayaa iska seexo fayaquulu arjicu ilaa ahlii fa fa ukhbiruhum dadkaygi iyo ehelkaygii dib aan ugu noqdo oo aan u warramo waxaanaan la kulmaya idaaya buu odhanaya fayaquulaani nam ka nawmati alcaruus alladii laa yuuqiduhu ilaa axabu ahliihi ilay waxay odhanayaan seexo hurdada uu seexdo qofka caruuska ahi kaasi oo aanu toosin ehelkiisa ka u jecel yahay mooyaane qof kale xataa yabcahuhu allahu min madjicihi dalik wanaaggaa iyo khayrkaa iyo naciimkaasuu ku jiraya ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo saaraya yowma alqiyaama wain kaana munaafiqan hadduu yahay mid munaafiqa qaal samictu annaasa yaquuluuna faqultu midlahu laa adri marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay weydiiyaan wuxuu odhanayaa waxaan maqlay dadka oo hadal la-ana waan raaciyey un garan maayo fayaquulaani qad kunnaa naclamu annaka taquulu dalik waxay odhanayaan waanu ogeyn inaad sidaasi aada odhan jirtay fayuqaalu lilardi iltaymii calayhi fataltaymu calayh fatakhtalifu adlaacu falaa yazaalu fiiha mucadaba xataa yabcahuhu allahu min madjicihi dalik rawaahu tirmidi bisanadin xasan wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhulkii bay la hadlayaan labadaa malag dhul ay isku soo dhowow bay odhanayaan markaasaa dhulkii uu isku soo dhowaanayaa qabriga labadiisa dhinac baa isqabsanaya ilaa feedhihiisu ay isweydaartaan wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam xabaashaa iyo qabrigaasuu ku jirayaa isaga oo ku cadaaban ilaa yowma alqiyaama ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaa uu ka soo saarayo xaalka caynkaas iyo walaalayaal addoon walba marka naftu ay ka baxdo ayaa uu u muuqanaya waxaa qabriga ku sugaya wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam idaa wudicat iljanaaza fa- faxtamalaha alrijaalu calaa acnaaqihim janaasada marka la maydho ee kafanta la geliye la diyaar gareeyo ee naxashka la saaro oo raggu ay garbaha ku qaadaan fain kaanat saalixatan qaalat qadimuunii qadimuunii haddii ay janaasadaasi tahay mid wanaagsan waxa ay tidhaahdaa i- i- hore ii wada hore ii wada qabriga ii dedejiya geynta aad i geynaysaan waayo waxa ilaahay uu tusiya u muuqatay in qabriga naciim uu ku sugaayo nicma min allahi tabaaraka wa tacaala wain kaanat gayra saalixa qaalat yaa weylaha ayna yadhabuuna biha wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaanay hagaagsanayn oo ahayd naf gaalowday ama munaafiqada ama ilaahay caasiday oo mujrimada waxay tidhaahdaa la hoogeedaay xaggee bay geynayaan cadaabka maxay kaga sii wadaan miyay iska daayaan banaankanna ha iska taalle yasmacu sawtuhaa sawtaha kullu shay ila alinsaan walaw samicahaa la saciq rawahu lbukhaari wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam codkeeda shay waliba waa maqlayaa iyo dhawaaqa caynkaasi ah oo u dhowi ilaa insaanka mooyaane insaanku haddii uu maqli lahaa waa uu suuxi lahaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam suuxd inuu la dhinto ilaahay baa inooga naxariistay subxaana wa tacaala inuu ina maqashiiyo codka iyo dhawaaqa ka baxaya janaasadaasi aynu sidnay aynu hareero taaganahay bal wuxuu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam addoonka marka qabrigiisa la dhigo in meeshii jannada ama naarta uu ku lahaa gelinka hor iyo gelinka dambeba la tusiyo oo la yidhaahdo halkaasina way ku sugaysaa haddii naciim uu ku jiro waxaa la leeyahay naciimkaa ka sii weynina waa kuu diyaar haddii qabriga uu ku cadaaban yahayna waxaa la leeyahay cadaabkan mid ka daran baa ku sugaaya wuxuu ihi cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina axadakum idaa maat curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy midkiin marka uu dhinto halkii uu geli lahaa baa loo bandhigaa gelinka hor iyo gelinka dambe in kaana min ahli ljannati famin ahli ljanna wain kaana min ahli nnaari famin ahli nnaar fayuqaalu waxaa la yidhaahdaa hada maqcaduka xataa yabcatuka allahu yowma alqiyaama halkaasi ayaad gelaysaa baa la leeyahy naarta ama jannadaa sidaasaa gelin hor iyo gelin dambeba loo tusinaya ilaa ilaahay uu soo saaray yowma alqiyaama bukhaari iyo muslimba xadiidka waa wariyeen si cadaabkiisu usii daraado oo murugo daran uu arko ayaa naartii la tusayaa kii qabriga lagu cadaabayey ka kalena si naciimkani ugu dhadhamo oo qalbigiisu u xasilo oo u raaxaysto u warwarbeelo ayaa jannada diyaarka waa la sugayaa ilaahay naga dhiga kuwa jannada la tusiyo gelinka hor iyo gelinka dambe ilaahay baynu naarta ka magan gelaynaa bahaa-imta iyo mayeedhaanku walaalayaal way maqlayaan codka iyo dhawaaq iyo qaylada ka baxaysa dadka xabaalaha lagu cadaabaayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam kaana fii yowmin min alayaam calaa baklatin lahu waxa uu saaraa baqal uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam faxaadat bihi fakaadat tulqii baqashii ayaa diday oo waddadii ka carartay ilaa ay ku dhowaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay tuurto dabeetana markii hareeraha la eegay waxaa la arkay xabaalo lixa ama shana ama afara dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yacrifu asxaaba haadihi alaqbur war xabaalahan dadka kuwaasan yaa garanaya faqaala rajulun ana nin baa wuxuu idhi aniga ayaa garanaya qaala calayhi salaatu wasalaam famataa maata haaulaa goorma ayaa dadkani ay dhinteen qaala maatuu fi lishraak iyagoo mushrikiin ay dhinteen buu ihi rasuulka ilaahayow faqaala calayhi salaatu wasalaam ina haadihi alummatu ibtalaa fii qubuuriha ummaddan ummadda nebi maxamed ah xabaalaha ayaa lagu imtixaamayaa buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam falawlaa an laa tadaafanuu ladacawtu allaha an yusmicakum min cadaabi alqabri alladii asmacu minhu wallaahi haddaanan ka baqanahayn inaad is aasi weydaan oo qofku uu yidhaahdo waar hay aasina waxaan ilaahay weydiin lahaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu cadaabulqabriga idinka maqashiiyo inta anigu aan ka maqlaayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xabaalaha marka uu soo dulmaro ilaahay baa maqashiiyey qaar badan oo ka mid ah dhawaaq iyo qaylada ka baxaysa cadaabka la cadaaba ayaa ogeed qaala uma aqbala calayna biwajhihi faqaal tacawaduu billahi min cadaabi annaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu nagu soo jeestay ayaa wuxuu ihi war ilaahay ka magan gala naarta cadaabkeeda maaha mid aad qaadi kartaane qaaluu nacuudu billahi min cadaabi annaar saxaabadu waxay dhahan ilaahay baanu ka magan gelaynaa naarta cadaabkeeda faqaala tacawaduu billahi min cadaabi alqabr war ilaahay ka magan gala buu ihi qabriga cadaabkiisa qaaluu nacuudu billahi min cadaabi alqabr ilaahay baanu ka magan gelaynaa bay dhahan saxaabadu cadaabu lqabriga sidaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu maqlay dadka xabaalahooda lagu cadaabayey qayladaa iyo dhawaaqay ka baxaayey sidaasi ayaa baqashii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saaraa ay u maqashay qayladiiyo dhawaaqa ka baxaya dadka xabaasha lagu cadaabayey innaguse ma maqlayno xikmada ku jirtaana waxay tahay haddii aynu maqli lahayn dhib weyn bay nagu ahaan lahayd walaalayaal bal ka warran qofkaad qaraabada haydeen ama aad saaxiibada haydeen aad istaqaaneen oo qabrigiisi marka aad soo dul marto aad maqlaysid dhawaaq iyo qaylada ka baxaysa haddii la cadaabayo nolole miyay kuu dhadhami lahay bal waxa aad ka warantaa sidaasi oo kale haddii aad maqli lahayd dadkaasi xabaalaha ku jira cadaabka marka la cadaabayo qaylada ka baxaysa ma suurtagal ahaan lahayd inaad ogolaato in qabriga lagu geliyo dad badan baa is odhan lahaa haddii aan laydin aasin cadaabalqabriga waad ka badbaadaysaan laakiin taasi lafteedu suurtagal maaha qofku mar haddii uu yahay qof cadaabulqabri mutaystay ama bahaluw ha cunaan ama hawada ha ku googo ama ha gubto ama badaha ha ku qarqoomo ilaahay tabaaraka watacaala waa cadaabaya ilaahayna isaga ayaa yaqaano siduu cadaabayo maaha qofka la cadaabaya inuu yahay qofka godka yare xabaasha la yidhaahdo ee aynu aragnay lagu rido oo qura sidaas oo kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi maalintii caaisha ay ku tidhi waxay yimi laba islaamood oo yuhuuda oo ka mid ah min cajazi yuhuudi almadiina islaamaha yuhuudda madiine degan dabeetana fazacamata ana ahla alqubuuri yucadibuuna fii qubuurihim waxa ay sheegtay labadaa islaamood dadka xabaalaha ku jira qaar ka mida in xabaalaha lagu cadaabayo faqala calayhi salaatu wasalaam sadaqataa inahum yucadabuuna cadaaban tasmacuhu albahaayim rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam run bay kuu sheegeen labadaa islaamood ee yuhuudda ah waa la cadaabayaa waxaa la cadaabayaa cadaab bahaayimta iyo mayadhaanku ay maqlayaan uma qaalat caaisha fama ra'aytuhu bacdu fii salaatin ilaa yatacawadu min cadaabi alqabr rawaahu muslim waxay leedahay intaa dabadeed mar kastoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad uu tukado ilaahay buu ka magan geli jiray cadaabalqabriga ilaahay waa inaynu in fara badan ka magan gallo cadaabalqabriga oo aynu nidhaahno allahuma inaa nacuudu bika min cadaabi alqabr ilaahay oo cadaabalqabriga adiga ayaanu kaa magan gelaynaa inaga badbaadi haddaynu eegno kitaabka qur-aanka ah waxaynu ka helaynaa aayaad qur-aan oo fara badan oo ishaaraya amaba se tilmaamaya in dad badan xabaalaha lagu cadaabayo marka la aase ay dhintaan waxaa ilaahay uhi isagoo munaafiqiinta ka hadlaaya sanucadibuhum maratayn uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim laba jeer baanu cadaabi doonaa buu ilaahay leeyay kadibna cadaabkii weynaa baa la geyn doonaa labada jeer mar waa cadaabkan adduunyada oo inuu ilaahay masaa'ib ku rido ama muslimiinta gacantooda inuu ilaahay ku cadaabo marka labaadna waa cadaabulqabriga weeyi cadaabka weyna loo celinayaana waa cadaabkii naarta mar kale wuxuu uhi rabbigeen tabaaraka wa tacaala fadarhum xataa yulaaquu yawmahum aladii fiihi yuscaquun iska daa kuwan xaqa aqbali waayey ee baaq iyo yeedhmada xagga ilaahay loogu yeedhayo dhag u dhigi waayey ilaa ay gaadhayaan maalinta ay suuxi doonaan marka suurta la afuufo yawma laa yugnii canhum kayduhum shay-an walaa hum yunsaruun waa maalinta shirqoolkooda iyo xadhig maleegooda aan waxba ka tarahayn cid u gargaartana aanay helahayn intaa kadib ilaahay wuxuu yidhi markuu tilmaamay in maalinta qiyaame marka la gaadho in la cadaabi doono wa ina liladiina dalamuu cadaaban duuna dalik walaakina aktarahum laa yaclamuun kuwa dulmiga iyo gardarrada sameeyey adduunyada maalmihii ay joogeen cadaabkaasi aakhiro cadaab ka sokeeya ayay leeyihiin waa cadaabulqabriga weeye laakiin in fara badanoo dadka ka midii arrinka noocaasiya garan maayaan mana oga kumana baraarugsana arrinka noocaasiina mid ay ku xisaabtamaan maaha waxaa kaloo rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu yidhi isagoo ka warramaaya qowmu fircawn iyo ninkii aalu fircawn ka mid ahaa ee muuminka ahaa sida ilaahay u badbaadiyey fawaqaahu llahu sayiaati fawaqaahu allahu min sayi'aati maa makaruu ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu ka badbaadiyey wixii shirqoolkii ay u samaynayeen reer fircoon ninkaasi muuminka ahaa fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu ilaahay wuxuu tilmaamayaa ninkaa markuu ilaahay badbaadiyey iyo muuminiintii kaleba fircoon iyo ciddii raacday ilaahay rumayn weydee gaalowday bal waxay la kulmeen markay dhinteen kadib waxaa rabbi u leeyahy tabaaraka wa tacaala waxaaqa biaali fircawna suu'u alcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya fircoon iyo qoladii raacday waxaa ku habsaday cadaab nooca u xun buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala ilahay cadaabka haynaga badbaadiyo cadaabkaa xun waxaa rabbi uu leeyahay isagoo sifadiisa tilmaamaya annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya naarta ayaa loo bandhigaa gelinka hor iyo gelinka dambaba xabaalahooda iyagoo ku jira ama meelihii ay ku dhinteen ay ku halaagsameen ayaa naartii la tusiyaa oo albaaba looga furay gelinka hor iyo gelinka dambaba markaasaa kulaylkeeda iyo qiiqeeda iyo qarhmuunkeedu halkaasi uu uga soo galaa taasi inay tahay intaanu qiyaamuhu dhicin waxayna tusinaya ilaahay intaa kadib wuxuu yidhi wayawma taquumu saaca adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab maalinta qiyaamuhu uu dhici doonana fircoon iyo cidda raacday cadaab nooca u daran geliya buuhi rabbi tabaaraka wa tacaala markaa taasi waxay tusinaysaa in cadaabkaa gelinka hor iyo gelinka dambeba ay arkaan markay dhinteen kadib inuu yahay cadaabuulqabr cadaabkii weynaana inuu sugayo qiyaamuhu markuu dhaco kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala in fara badan ayaa walaalayaal uu ku ishaaray ama uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim in dad xabaalahooda lagu cadaabi doono waxaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala mar kale uu yidhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yawma alqiyaamati acmaa qofka ilaahay xuskiisa ka jeesta ilaahay waajibaadku uu diray ka jeesta adduunye ku mashquulo naftiisu ay maaweeliso faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhi ayaa kaasi sugaysa wanaxshuruhu yawma alqiyaamati acmaa nolosha cidhiidhiga ay maalinta qiyaamo way ka horraysaa maalinta qiyaamana waxaa la keeni doonaa isagoo indhabeelay markuu idhaahdo rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahu maxaad ii keentay anigoo indhala soonigii indhaha qabay markaan adduunyada joogay waxaa loogu jawaabi doonaa kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa ilaahay aayaadkiisii baa kuu yimi oo lagu akriyo o lagu sheegay waajibaadka ay xambaarsan yihiin markaasaad iskaga tagtay sidaasaa maanta adigana lagaaga tegey wuxuu ihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isagoo aayaddan fasiraaya maciishatu danka waa cadaabu lqabri weeye nolosha adaga cidhiidhiga ah ee sugaysa qiyaamaha horti kuwa ilaahay waajibaadkiisa iyo xuskiisa ka jeesta waa cadaabulqabriga buuhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam cadaabulqabrigu walaalayaal waa mid sidaa kitaabka ilaahay uu sugay sunnada rasuulkuna in badan ay ka warantay waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inooga warramay sifada iyo qaabka dadka qaarkood xabaalahooda iyo qubuurtooda loogu cadaabaayo waxaa rasuulkeenu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofkii gaal ahaa ama faajir ahaa faasiqa walow muslimba ha ahaadee marka ay geeridu kusoo xaadirto oo malaa'igtu ay nafta ka qabtaan in naftiisa ay gelin doonaan kafan ay naarta ka soo qaadeen dabeetana naftiisa marka ay kor u qaadaan xagga samada urta u qarmuuni ay ka soo bixi doonto walciyaadu billah magacyadii uu lahaa ka u xunna ay ugu yeedhi doonaan malaa'ig kastoo meel joogto ay soo maraan ay odhan doonaan maxaa uu ahaa addoonkan urta qarmuuni ay ka soo baxayso samada marka ay geeyaanna albaabada samada aan loo furi doonin oo la odhan doono ordoo naftiisa ku celiya jasadkii oo cadaaba albaabada samada looma ogolaanayo naftaa xumi inay gasho wuxuu leehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa tucaadu ruuxuhu fii jasadi naftiisii baa lagu soo celinayaa jidhkii oo qabriga dhex yaalla wayaatiihi malakaani fa yujlisaanii fa yaquulaani lah man rabbuk waxaa u imanaya laba malag oo soo fadhiisinaya inagu ma arkayno arrinka noocaasi waa arrin qayba noloshan adduunyadana loogama qiyaas qaadan karo inaynu rumaynaana waajib bay nagu tahay waxay odhanaya waxay weydiinayaan rabbigii iyo diintiisa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrimaha caynkaasiyo hamoodin jawaabtoodu hadhow toola inay fududaan doonto maanta ka gaalkaa xataa haddii la weydiiyo jawaab saxa buu ka bixin karaa laakiin maalintaasi kii si dhaba u rumaysnaa allah tabaaraka wa tacaala diinta addoonkii gaalka ahaa amaba se faajirka ahaa waxaa jawaabtiisu ay noqonaysaa abkala qaad haah haah buu odhanaya laa adri garan maayo fa yunaadii munaadin min asamaa mid dhawaaqa ayaa xagga samada ka dhawaaqaya isagoo le an kadaba cabdi been buu sheegay fa afrishuuhu min annaar gogol naarta ka soo qaada baa la odhanaya oo gogol naarta laga keenay qabrigiisa u gogla si qabrigu uu ugu gubto waftaxuu lahu baaban ila annaar waxaad u furtaan albaab naarta uga fura naartii buu halkaa ka arkaya fa yaatiihi min xariha wa samuumiha dabeeta naarta kulaylkeedii wax ka mid a iyo qiiqeedii iyo qarhmuunkeedii wax ka mid a ayaa isagoo qabrigiisa ku jira soo gaadhaya wayadiiqu calayhi qabruhu buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabriga ayaa cidhiidhi ku noqonaya xataa takhtalifa fiihi adlaacuhu ilaa feedhuhu ay isweydaartaan wayaatiihi rajulun qabiixu lwajhi qabiixu thiyaab waxaa qabriga isagoo ku jira u imanaya nin wejigiisu aada u foolxun yaho mid laga argagaxaa maryaha uu gashan yahayna ay foolxun yihiin muntinu riix ur aad iyo aada u qarmuuni ay ka soo baxayso fa yaquulu abshir biladii yasuuq wuxuu odhanayaa waxaad ka xumaatid ku bushaaraysa maanta haada yawmuka yawmuka aladii kunta tuucad maalintan maanta aad taagan tahay waa maalintii lagu ballan qaadi jiray ee lagaaga warrami jiray maalmahaad adduunyada joogtay ee lagu odhan jiray usahay qaado way ku sugaysaaye waa maalintii aad iska ilowsanayd waa maalintii aad dayacday ee fursadihii ku soo maray aada uga faa'iidaysan weyday fayaquulu man anta wuxuu ku odhanaya waar kaaganina maxaad ahayd kumaas fawajhuka wajhu aladii ya'tii bishar wejigaagu wuxuu eeg yahay mid shar la yimaado wejigii fayaquul ana camaluka alkhabiid wuxuu odhanayaa anigu camalkaagii xumaa baan ah fawallahi ma calimtu ma calam ma calimtuka ilaa kunta batii'an can taacati illah sariican fi macsiyati illah fajazaaka allahu shara wuxuu odhanayaa camalkiisii baa la hadlaya oo leh wallahi waxaan kugu aqaanay inaad tahay mid ilaahay taacadiisa iyo ka amar qaadashadiisa ka gaabiya una degdega ilaahay macsiyadiisa iyo khilaafka amarkiisa ilaahay subxana wa tacaala sharha kugu abaalmariya buu odhanaya uma yuqayadu lahu acma asamu abkam fii yadihi marzaba wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa loo diyaarinayaa mid indhala oo dhegala oo aan hadlahayn oo afkiisa uu xidhan yahay wuxuu sitaa madaraq oo gacanta ugu jira law duriba bihi jabalun kaana turaaba madaraqa ama sarabadaasi oo haddii buur lagu dhufan lahaa buurtu ay burburi lahaydoo ciid ay noqon lahayd fayadribu bihi xataa yasiira biha turaaba hal mar buu ku dhufanayaa buuri nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa ciid uu noqdo oo isagiyo ciidda mid aan la kala garanahayn uu noqdo uma yuciiduhu kama kaan ilaahay awooddiisu way dhammaystiran tahay wax walbana waa awooda sidiisii buu rabbi tabaaraka wa tacaala ku soo celinaya fayadribuhu darbatan ukhraa mar labaad buu haddana ku dhufanaya fayasiixu sayxatan yasmacuhu kullu shay ila haqalayn wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaylinayaa oo uu waraaqayaa oo uu dhawaaqayaa dhawaaq iyo qaylo shay wala u dhowiba uu maqlayo ilaa jinka iyo insiga mooyaane axmed iyo kayrkiiba xadiidka way wariyeen jinka iyo insigu haddii ay maqli lahaayeenna inay suuxi lahaayeen oo argagax iyo baqdin ay la dhiman lahaayeen ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam axaadiid kale uu ku tilmaamay sifada iyo qaabka noocaasiya ayaa ilaahay uu cadaabayaa subxaana wa tacaala cidda mutaysatay in xabaasha lagu cadaabo waxa haddaba walaalayaal muhiima ilaahay subxana wa tacaala addoomihiisa ma dulmiyo haddaynu muslimiin nahay arrinka noocaasiya waynu caqiidaysannahay oo waynu aaminsannahay ilaahay addoonna sabab la-aan ku cadaabi maayo addoonna ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr iyo wanaag uu jeclaystay ilaahay subxaana wa tacaala ka duudsii maayo qabriga cadaabta dadka qaarkood lagu cadaabaya asbaab bay leedahay asbaabtaasi inaynu ogaanno ayaa inaga muhimi noo ah si aynu uga dheeraanno si cadaabulqabriga aynu uga badbaadno asbaabtaasi waxay u qaybsantaa mid ay guud ahaan tahay qofka muslimka inuu ogaado iyo mid si gaara loo sheegay oo acmaal gooniyo si gaara loo xusay guud ahaan waxaa sababa sida ibnulqayim uu leeyahay raximahullah in dadka qaarkood xabaalaha lagu cadaabo fa innahum yucadabuuna calaa jahlihim billah waxaa lagu cadaabayaa jahligii ilahay ay kaga sugnaayeen ilaahay weynidiisa ayaanay aqoonin saa ogeed bay caasiyeen wa idaacatihim liamrihi wa irtikaabihim limacaasih waxaa lagu cadaabayaa ilaahay awaamirtiisii oo ay dayaceen waajibaadkii ilaahay u diray wixii ilaahay u diiday ay sameeyeen falaa yucadibu allahu ruuxan carafatu wa axabbatu waimtathalat amrah waxaa shaki la-aanu xaqiiqaa ilaahay inaanu cadaab ahayn naf ilaahay taqaanay oo ilaahay jeclayd subxaana wa tacaala oo ilaahay mid u hoggaansanta ahayd waijtanabat nahya oo ahayd mid ka fogaatay ilaahay wixii uu diiday walaa badanan kaanat fiihi abadaa ilaahay naftaasi jidhka ay ku jirtana cadaabi maayo subxaana wa tacaala fa ina cadaaba alqabri wa cadaaba alaakhira aharu ghadab illahi wa sakhatihi calaa cabdih cadaabkan ilaahay dadka qaarkood uu xabaalaha ku cadaabay ama aakhiraba ilaahay qaarkood uu cadaabi doonaa waa raadkii ka dhashay ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisa faman agdab allaha fi hadihi addaar uma lam yatub wamaata calaa dalik kaana lahu min cadaabi albarzakh biqadari ghadab illahi wa sakhatihi famustaqilun wamustakfir wamusadiqun wamukadib qofka ilaahay ka cadhaysiiya subxaana wa tacaala maalmaha yara koobanee adduunyada uu joogo oo dabeetana dhinta isagoon ilaahay u toobadkeenin oo xumaantii caynka ahayd ilaahay aan uga soo noqon cadaabkaasi barzakha dadka qaarkood lagu cadaabayo dhimashada kadib ilaa yowmi alqiyaama inta udhaxaysa qaybtiisa ayaa uu ka heli doonaa cadhada ilaahay u cadhooday inta ay leeg tahay ayaana marba cadaabkiisu ahaan doonaa oo cadaabka dadka xabaalaha lagu cadaabaya isku inuuma wada taagna isku qadarna ma wada aha qaar yaraystay iyo qaar badsadayba dadku waa ay leeyihiin asbaabta walaalayaal si gaara laynoogaga warramay inay keensato dadka qaarkood in xabaalaha lagu cadaabo waxaa ka mida una weyn al-ishraaku billahi tabaaraka wa tacaala addoonku ilaahay xuquuqdii uu ku lahaa iyo khasaa'istii waxyaabihii ilaahay uu la gaarka ahaa inuu cid kale wax ka siiyo oo uu leexiyo inuu ilaahay cid aan ahayn uu baryo oo weydiisto ilaahay mooyaane cid kale waxaanay qaban karin inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala cid aan ahayn ka baqo siduu ilaahay uga baqanayo ama si ka weynba inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala cid aan ahayn uu u nadiro ilaahay cid aan ahayn tabaaraka wa tacaala inuu gurmad weydiisto xaaladaha dhibaatadu ay taagan tahay ilahay wuxuu ihi fi kitaabihi alkariim walow taraa id الظaalimuuna fi kamaraati اlmowt wاlmalaa'ikaةu baasiطuu أydihim أkhrijuu anfusakum alyawma tujزawna cadaab اlhuun bima kuntum taquluuna calى اllahi غayra اlxaq wakuntum can aayaatihi tastakbiruun waxaa rabbigeenu leeyahy subxaanah haddaad arki lahayd kuwii daalimiinta ahaa kuwii dayacay ilaahay xaqiisa iyo xaqii khalqigu ay ku lahaayeen iyo xaqii naftoodu ay ku lahayd iyagoo ku jira shadaa'idii iyo dhibaatooyinkii geerida oo malaa'igtii gacmaha ay fidisay oo malaa'igta ay ku leedahay waar nafta soo saara maanta laydinka tegi maaye oo malaa'igtu ay ku leedahay maanta waxaa laydinku abaalmarinaya cadaab alhuud cadaab wax dulleeya bimaa kuntum taquuluuna cala allahi hayra alxaq been abuuradkii ilahay aad ku been abuuran jirteen oo ilaahay aayaadkiisa aad iska kibrin jirteen oo ilaahay xuquuqdiisa kuwa dayacay aad ahaydeen awgeed ayaa sababtay in sidan laydin abaalmariyo aayaddaasi waxay tusinaysaa kuwii shirkiga sameeyey in xabaalahooda lagu cadaabayo wuxuu leeyahay abu ayuub radia allahu canhu kharaja annabiyu calayhi salaatu wasalaam waqad wajabat ishamsu rasuulka ayaa maalin baxay iyadoo qoraxdu markaa ay dhacdo godka ay gashay fa samica sawtan waxaa rasuulku uu maqlay cod iyo dhawaaq faqaala yahuudun tucadabu fii qubuuriha muttafaqun calayh codka iyo dhawaaqa aan maqlaya waa yuhuud xabaalaheedii lagu cadaabi uri rasuulku alayhi salaatu wasalaam sababta labaad waxay tahay walaalayaal annifaaq qofku inuu iimaan dusha ka sheegto iyadoo qalbigana gaalnima ay ugu qarsoon tahay ilaahay subxaana wa tacaala munaafiqiinta markuu ka warramayo wuxuu yidhi sanucadibuhu maratayn uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim laba jeer baa la cadaabi doonaa mar adduunyada lagu cadaabo iyo mar qabriga lagu cadaabo haddana cadaabkii weynaa ee aakhiro ayaa la gelin doonaa buu leey rabbi tabaaraka wa tacaala axaadiistii hore aynu akhrino waxaa ku jirtay kii munaafiqa ah ee yidhi garan maayo rasuulku wuxuu ahaa dadkuun baan maqli jiroo sheegayo aniguna waan iska idhi in qabriga lagu cadaabay ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey waxaa sababta saddexaad ay tahay alkadib waa beenta waxa la yidhaahdo beentuna waa qofku inuu sheego war aan jirin sida xaqiiqadu ay tahay si khilaafsan inuu ku warramo ayaa been la yidhaahdaa wuxuu ihi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mid a ayaa waxaa i yimi laba yimaada laba malag bay ahaayeen malaku jibriil iyo mikaa'iil bay ahayn sida xadiidka xaggiisa dambe ku cad dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay dhahay inamari inaliq faintalaqnaa buu ihi rasuulku waanu dhaqaaqnay fa ataynaa calaa rajulin mustalqin liqafaa waxaanu u nimi waanu soo marray buuhi rasuulku nin qadaadka u jiifa wa idaa aakharu qaa'imun calayhi bikaluubin min xadiid misagoo mid kale dul taaganoo kalbad xadiid ka samaysan la dul taagan wa idaa huwa ya'ti axada shiqay wajhi fayusharshiru shidqahu ilaa qafaa wa minkharahu ilaa qafaa wa caynahu ilaa qafaa dabeetana wuxuu leeyahay labada dhinace wejigiisa dhinac ka mida ayuu ka marayaa kalbadda ama maqaskaa ayaa uu ka gelinayaa qawlalka ilaa qadaadka ayayuu ku jeexayaa wuxuu ka gelinayaa sanka labadiisa dul mid ka mid a ilaa qadaadka ayaa uu jeexayaa isha ayuu ka gelinayaa ilaa qadaadka ayaa uu jeexayaa ninkaasi qabrigiisa sidaa loogu cadaabayey sababta loo cadaabayo malaa'igtaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam way u sheegeen waxay ku yidhaahdeen wa ama arajul aladii atayta calayhi yusharsharu shidquhu ilaa qafaa wa minkharahu ilaa qafaa wa caynahu ilaa qafaa fainahu arajul yaqduu min bayti fayakdibu alkidba tablugu alaafaaq ninka sidaa loo cadaabayo wuxuu ahaa bay yidhaahdeen nin gurigiisa ka kallihi jiray gabadhuna waa la mid ninku halkan mafhuum ma leh oo dabeetana been sheegi jiray beentaasi dabeetana mashriq iyo maqrib ay ka dhici jirtay oo dadka ay dhex qaadi jirtay saas ayaa loo cadaabay bal hadda u fiirso aljazaau min jinsi alcamal addoonku siduu u shaqeeyo ayuunbaa loo abaalmarinayaa beenta qofku afka ayuu ka sheegaa cadaabkii u weynaa afka ayaa uu ku dhacay oo labada qowlal baa la jeexay dhinac marka la dhameeyo malaggu uu dhameeyo ee dhinaca kale uu u guuro dhinaca kalena uu soo dhameeyo wuxuu dhinacii hore kusoo noqonayaa isagoo bogsaday sidaasaa loo cadaabaya ilaa yawmi alqiyaama sankiisa iyo indhihiisana waxaa loo jeexay oo iyagana loo cadaabay waayo dalooladaasi afka hadalka way kala qayb qaataan si awgeed baa cadaabkiina ay kala qayb qaateen waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay cadaabka noocaasi inuu yahay mid aan go ahayn oo wuxuu ihi fa yusnacu bihi maa ra'ayta ilaa yawmi alqiyaama waxaa lagu samaynayaa sidaasi aad aragtay ayaa lagu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa maalinta qiyaame cadaabkaasi ayaa ku soconaya be- beentu walaalayaal waa wax aada iyo aada u foolxun weeyaan dadka qaarkood waxay been u sheegaan kaftan ahaan waxay been u sheegaan si ay dadka uga qosliyaan dadka qaarkood waxay isleeyihin dan baa idinku jirta beenta beenta waxaa dadka dadka ilaahay bay ka fogaysaa subxaana wa tacaala rasuulkuna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam halaag iyo hoog inuu sugayo ka beenta sheegaya si dadka uga uga qosliyo beenta waxaa ugu daran qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuurto oo ilaahay waxaanu xaaraantimay inuu yidhaahdo waa xaaraan ama wixii ilaahay uu xaaraantimeeye xalaal uu ku sheego waxaa been u daran marlabaadka inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku been abuurto waxaa been u daran inuu khalqiga ilaahay been uu ka sheego oo waxaanay samaynin uu dusha uu ka saaro waa beenta markaa walaalayaal ha la iska ilaaliyo ciddii ay ka dhacdayna ilaahay ha uga toobad keento intaan xaalka noocaasiya aan la gaadhin oo marxaladaasi addoonku aanu u guurin sababta saddexaad waxay tahay afraad waa hujraanu alqur'aani bacda tacallumi wannawmu cani salaati almaktuuba qofka ilaahay qur-aanka barashadiisa oo u fududeeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu baro dabeetana qur-aankii ka hijrooda iskaga taga qur-aankii aan akhriin habeenkii ka seexda maalintiina aan ku dhaqmin salaaddii faralka ahaydna ka seexda ogaan uga seexda isagoo og salaaddu inay sugayso kaasina qabrigiisa ayaa lagu cadaabaya oo wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkaa labada malag ay kaxeeyeen wa annaa ataynaa calaa rajulin mudajic waxaanu haddana soo marray buu ihi nin jiifa wa idaa akharu qaa'imun calayhi bisakra mid kalena wuxuu la dul taagaya dhagax aad iyo aada u weyn wa idaa huwa yahwi bisakra lira'sihi fayaslaqu ra'sah fayadahdahu fayatahdahdahu alxajaru haahunaa dhagaxa weyn baa inta uu kula soo foorarsado madaxa uu kaga dhufanaya madaxiisa ayuu ku burburinaya uu ku bashaaqinaya dhagaxu markuu dhinac u duulo ee uu isidhaahdo dhagaxii soo qaado wuxuu kusoo noqonaya uu imanaya isagoo bogsado oo madaxii sidiisii uu kusoo noqday haddana sidii ayaa ugu celinaya ninkaasi waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu sheegay inuu ahaa wa ama arajulu alawal alladii aatayta calayhi yutlaqu ra'suhu bilxajar fa inahu rajulu ya'khudu alqur'aan fayarfuduhu wayanaamu can isalaati almaktuuba ninkaa madaxa laga bashaaqinaya qabriga sidaa loogu cadaabayey ee lagu tusiyey nebi maxamedow wuxuu ahaa bay yidhaahdeen malaa'igtii nin ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka uu baray dabeeta qur-aankii iskaga tegey mana akhriyin mana ku camal falin naftiisana waxa weeyaan kuma hogaamin qur-aanka oo kuma xukumin salaada faralkaana mid ka seexda ayuu ahaa rajulun callamahu allahu alqur'aan fanaama canhu bileyli walam yacmal bihi fi nnahaar qur-aankuu ilaahay baro habeenkii waa ka seexday maalintiina kuma camal falin yufcalu bihi ilaa yawmi alqiyaama sidaasaana lagu samaynaya aad aragtay ilaa maalinta qiyaame xadiidku sidaasi uu tusinayo dadka qaarkoodna xaqiiqatan bay arkeenba iyagoo adduunyada jooga dad salaada faralkaa dayacay oo xabaashii ay ku gubanaysa ayaa la arkay ibnulqayim raximahullah kitaabu ruux wuxuu ku sheegayaa in nin gabadh ay walaal ahayn muddo ay xanuunsanaysay uu booqan jiray maalintii dambe ee ay dhimatay gabadhii uu aasay qabrigeedii ama xabaasheedii bay alaabi kaga dhacday dabeetana inta nin kale u kaxaystay baa wuxuu yidhi kaalayoo niyow isaacidoy kaalmee alaab baa xabaashani kaga dhacday alaab markii qabrigii ay qodeen ee alaabtii uu ka helay uu la soo baxay ayaa wuxuu yidhi mar haddaan xabaashii qoday bal iilkana waan furayaa buu yidhi si aan u eego walaashay bal waxa ay la kulantay dabeetana wuxuu arkay iyadoo iilkeedu uu gubanayo walciyaadu billah oo uu ololaayo ninkii isagoo argagaxsan buu hooyadii ku noqdo waxa uu yidhi walaashay bal ka warran maxay samayn jirtay hooyadii waxa ay tidhi way dhimatay way maxaad iga weydiinaysaa waxay samayn jirtay in badan buu ku celceliyey isagoo weydiinaya bal waxa gabadhaasi ay samayn jirtay waxa isla hooyadii waxa ay tidhi way dhimatay way maxaad iga weydiinaysaa waxay samayn jirtay in badan buu ku celceliyey isagoo weydiinaya bal waxa gabadhaasi ay samayn jirtay waxa islaanta ay ku jawaabtay oo ay tidhi kaanat tuakhiru salaa salaada ayaa waktigeeda ay kadib dhigi jirtay maxaad u malaynaysaa tii aan tukan jirinba ee salaada iskaga tagtay qofkii salaada faralkaa marmar ka seexan jiray ama marmar dib u dhigi jiray ayaa xabaashiisa lagu cadaabaya kii salaadaba iska daayey rabbina tabaaraka wa tacaala aan u sujuudin maxaad arrinkiisa aad ka filanaysaa wa ta'ti abwaaba aljiiraan fatastamicu lahum wa tukhriju xadiidahum caadiya dhaqan xumoo kalena way lahaydoo reeraha jaarkaa bay dhibi jirtay oo inta albaabkooda ay timaaddo dhegta ay saarto ayaa hadalkooda ay dhegaysan jirtay dabeetana warkooda ayaa ay faafin jirtay dabeetana saas ayaa xabaasheedii loogu cadaabay walciyaadu billah salaadoo laga tagaa waa mid foolxumo weyne walaalayaal qofka salaada aan tukan adduunyada inta uu joogo shaydaanka ayaa suuli u yahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey rajulun naama xataa asbax qof seexday habeennimadii oo waagu u baryo salaadna aan tukan faqaala calayhi salaatu wasalaam daaka rajulun baala shaytaanu fii udunay wuxuu idhi kaasi waa nin shaydaanku labada dhagoodba uu kaga kaajay marka xabaashiisa la geliyo uu dhintana sidaasi ayaa madaxiisa loo bashaaqinaya sababta madaxa looga dilayna waxay tahay waayo waajibaadkii la saaray kuwii u sharafta badnaa ee u qiimo badnaa oo salaadii ayuu dayacay dabeetana ma meeshii jidhkiisa u sharafta badnayd ee u qiimo badnayd oo madaxiia ayaa laga dilay oo cadaabku uu kaga dhacay talabaad qofku hurdadu madaxa ayay kaga bilaabantaa halka marka horeyse laga seexdaa waa madaxa madaxii markaa sababay hurdadaasi uu waajibaadkii ilaahay daraaddeed u dayacay ayaa ciqaabka noocaasi uu kaga dhacay jaarka in la dhibaateeyaana oo hadal ama ficil lagu dhibaateeyaana iyaduna asbaabta cadaabulqabriga keensatay inay ka mid tahay ayaa qisadana ayna tusinaysaa sabab kale waxay tahay waa waxa zinada la yidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommaha baahida uu ku beeray si xalaala inay u gutaan ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu sharciyey si khayru sharciga inay u gutaanna foolxumo weyn inay tahay buu rabbi tabaaraka wa tacaala uu sheegay qofka foolxumada noocaasiyo dayn waaya qabrigiisa waa lagu cadaabaya aakhirana cadaab baa ku sugaaya wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam habeenkaa labada malag ay u yimaadeen faintalaqnaa fa ataynaa calaa mitli tannuur waanu soconnay buu idhi dabeetana waxaanu u nimi meel aad moofo oo kale aad moodid qaala waaxsibu annahu kaana yaquulu fa idaa fiiha laqatun wa aswaad meeshaa waxaa ka baxaya buuq iyo qayle iyo sawaxan baa ka yeedhaya meeshaa qaala faطalacnaa fiih meeshii baanu eegnay buu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa idaa fiihi rijaalun wa nisaaun curaad mise waxaa ku jira meeshaa moofada ah rag iyo dumar qaaqaawan wa idaa hum ya'tiihim lahabun min asfal minhum fa idaa ataahum dalika lahabu dawdaw wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga hoose ayaa dab holcaya ololaya uu kaga soo baxaya ololkaasi markuu xagga hoose kaga soo baxo ayay qaylinayaan oo ay dhawaaqayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu waxay ugu sheegeen dadka marka ay u fasirayeen waxay yidhaahdeen wa ama alrijaalu waannisaau alcuraad aladiina hum fii mithli binaa'i tannuur fa inahum zunaatu waazawaaji kuwa iyagana moofada lagu guray ee la qaawiyo dabku xagga hoose uu kaga soo baxayey ee qaaqaawanaa ee rag iyo dumarba lahaa waxay ahaayeen kuwii ragga ahaa ee zinada samayn jiriye dumarkii la mid ahaa walciyaadu billah wuxuu leehay xaafid ibnu xajar maxay tahay xikmada ku jirta dadkaasi in la qaawiyey sababta loo qaawiyey maxay tahay sababta loo qaawiyey waxay tahay cawradoodii ayaa ay ku muujiyeen meel ay ahayd inay asturaan ta labaad marka xumaanta noocana ay samaynayaan waa ay la dhuuman jireen dabeeta si loo fadaxadeeyo ayaa la qaawiyey buu leeyahay ta labaadna maxay tahay xikmada ku jirta inuu cadaabkiiyo dabku xagga hoose uu kaga imanayo le'annahu xubnaha xagga hoose kaga yaalla ayaa xumaanta noocan ay ku sameeyeen waxaa mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay oo uu yidhi fa idaa naxnu birijaalin wa nisaa'in aqbaxu shayin mandaran wa antanuhu riixa meeshaa moofadoo kale markaanu eegnay waxaanu ku aragnay rag iyo dumar foolxumadooda aad ka yaabaysid urta ka soo baxaysana qarhmuunkeeda aad la yaabaysid ka'annamaa riixum lmaraaxiid waxaabaad mooddaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qarmuunka ka soo baxaaya suuli oo kale ayaad mooddaa qultu maa haaulaa waxaan idhi buuri rasuulku kuwaasi maxay ahaayeen qaala haaulaai azawaani waazunaad kuwaasi waa kuwii faaxishada iyo xumaantaa samayn jiray waxaynu garanaynaa amaba si aynu ognahay dadka xumaantaa sameeya xumaantaa way isu sii qurxiyaan oo way isu sii udgooneeyaan dabeetana bal sida loo abaalmariyey baleeg foolxuma ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku salliday sidaas oo kale maadaama adduunyada xumaanta ay soo udgooynayn jireen kuwa urqarmuuna ee ka soo baxaysa ayaa laga dhigay jazaan wifaaqa walaa yadlimu rabbuka axada waa abaalmarin ku habboon ficilka xuna ay sameeyeen ilaahayna subxaana wa tacaala addoommaha midna ma dulmiyo sabab kale waxay tahay waa ribada cunitaankeeda ribada cunitaankeeda waxaa la mid ah xoolaha xaaraanta oo dhan cunitaankooda magaca ay doonayaan ba ha lahaadaane waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay habeenkaasi labada malag ay kaxeeyeen meel webiye baanu nimi buuri rasuulku webigaasi oo axmara mithlu dam webi aad u cas weeyaan oo dhiigga oo kalea wa idaa fi nnahri rajulun saabixun yasbax webiga nin baa dhex dabaalanaya nin kalena webiga dhinaciisa ayaa dhagaxaan u urursaday oo fara badan uu la fadhiyaa kaasi webigaa dhiiggaa markuu soo dhex dabaasho webiga dhinaciisa uu yimaado oo kaa kale uu soo dhowaado afka kala qaadaya dabeetana dhagaxaantii buu afka uga buuxinaya halkiibuu ku noqonaya mar kastoo uu soo dabaasho oo webiga qarqarkiisa uu yimaado dhagaxaantaasi ayaa afka ugu guraya ninka caynkaasi ah waxaa rasuulka loogu sheegay inuu ahaa aakilu riba dadka xoolahooda ayuu xaqdarro ku cuni jiray oo dhiiggooda ayuu miiran jiray dabeetana waxaa cadaabkiisuu noqday webigaa dhiiggaa in la dhex dhigay walciyaadu billah halkaasi ayaa uu ku cadaaban yahay waxaa asbaabta ka mida walaalayaal cadamu listibraa'i min albowl waalmashyu bayna annaasi binnamiimati waalghiiba qofku kaadida inaanu iska hagaajin iyo dadka dhexdooda diradiraale in ula dhex wareego iyo inuu yahay mid dadka xanta oo marka ay ka maqan yihiin xumaan ka sheega wuxuu leeyahy cabdillahi ibnu cabbaas mara annabiyu calayhi salaatu wasalaam bixaa'itin min xiitaan almadiina fasamica sawta insaanayni yucadabaani fii qubuurihima waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo maray beer ka mida beerihii magaalada madiine ku taallay meel xabaalayna way u dhoweyd waxaa rasuulku markaa uu maqlay dhawaaq iyo cod ka baxaya laba qof oo xabaasha lagu cadaabayo faqaala calayhi salaatu wasalaam innahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir xabaalaha labada qofe ku jira waa la cadaabaya wax weynna lagu cadaabi maayo yacni wax yar bay iyagu waa arkayeen arrin yar buu ula muuqday laakiin ilaahay agtiisa arrin ka weyn buu ahaa inay ka tagaan way u fududayd laakiin waa ay dayn waayeen qaala balaa innahu lakabiir buu uhi rasuulku kaana axaduhumaa laa yastatiru min bawli midkood wuxuu ahaa midaan kaayida iska hagaajin oo najaasada jidhkiisa iyo maryihiisa mariya wa kaana alaakharu yamshi binnamiima ka kalena wuxu ahaa mid dadka isku diro ummadda iska horkeena oo fasahaadiya dabeetana waxa abaalmarintoodu ay noqotay in xabaalaha lagu cadaabo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam mar kale uu tilmaamay cadaabulqabriga badankiisu inuu ka dhasho kaadida oo layska hagaajin waayo taariku salaadkii ayaa hoogay waayo qofku haddaanu salaada tukan sida kaadi uu isaga hagaajiyo ee uu isaga daahiriyaa way adag tahay qaar badan baad arkaysaa oo shawaaricyada iyo suuqyada kaadi la istaagaya dabeetana iyagoo waxbana aan iska marin aan iskaga maydhin iska dhaqaaqaaya kuwa caynkaasi waxay mutaysteen in xabaalaha lagu cadaabo dhinac kale haddii laga eegana ilaahay naxariistiisa in laga fogeeyo ayay mutaysteen waayo dadka waddooyinkooda iyo meelihii ay marayeen iyo meelihii dadku ay fadhiisanayeen ayaa ay u dhigayaan dadku waxay dhibaataystaan oo ay karaahiyaystaan waa xadiidkan uu tusinaya walaalayaal xuquuqda ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka uu ku leeyahay ee xagga acmaasha marka la eego salaada ayaa u weyn iyada ayaa qofka looga hor xisaabinaya yowma alqiyaama xuquuqda dadku ay isku leeyihiin wax meel lagaga dhacana dhiigga ayaa u weyn labadan arrimoodoo meesha lagu sheegayna mid walibana labadaa xaqe waaweyn ayaa uu waxyeelaynaya oo qofku haddii kaadida uu iska hagaajin waayo salaadiisiba arrintaasi ay dhibaataynaysaa sida awgeed baa aakhirana lagu cadaabayaa qabrigana lagu cadaabayaa sidaasoo kale qofku haddii dadka uu isku diro dadku markay iska hor yimaadaan ee isqarsadaan waxaa natiijadu ay noqonaysaa dadku inay isdilaan oo qaar ka mida dhiigooda wax weeyaan la daadiyo sida awgeed baa namiimadu ay noqotay mid keensata qofka in xabaashiisa lagu cadaabo waxa iyaduna lamida qiibada waxa la idhaha dadka oo la isku diro si awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maymuune wuxuu ku yidhi yaa maymuuna ina min ashaddi cadaabi alqabri min alghiibati walbawl rawaahu ibnu sacad biisnaadin xasan maymuunay cadaabilqabriga noociisa u daran waxaa sababa kiibada dadka oo la xanto iyo kaadida oo layska hagaajin waayo arrimaha caynkaas iyaguna cadaabulqabri bay sababaan in layska hagaajiyo ama laga dheeraado adduunyada inta la joogo waa fududaah ha dhow toolase qofna laga yeeli maayo iyo celiya aan iska hagaajiye iminka ayaa fursad la haystaa waxaa saas oo kale iyaduna sababta cadaabulqabriga dadka oo carabka lagu dhibaateeyo oo la caayo ama la nacdalo amaba se lagu jeesjeeso ama qarfi lagu sameeyo xumaan aanay samaynin lagu tuhmo oo lagu sheego ama dadka oo la xanto intaasoo dhammi dhibaatayn dadka carabka lagu dhibaateeye weeye rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay dad lagu cadaabayo qubuuraha asbaabta loo cadaabayo wuxuu yidhi wa kaana alaakharu yu'di annaasa bilisaanihi wayamshii baynahum binnamiima dadkaasi mid ka midi wuxuu ahaa mid dadka carabkiisa ku dhibaateeya dadkana isku dir iyo iska horkeen la dhex socda ayuu ahaa namiimaduna waa dadka oo warka loo kala qaado si ay ka dhalanayso dadku inay iska hor yimaadaan oo quluubtoodu ay kala durugto oo dadka xumaana ay ka dhex dhacdo waxaa kaloo ka mid ah asbaabta cadaabulqabriga sababta qofku inuu cadaabuu dhibaateeyo xayawaanaadka oo xayawaanaadka uu cadibo insaankaoo ilaahay karaameeyey qofka cadibaana isaguna waa kasii daran yahay waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam maalintii qoraxdu ay madoobaatay waxaa la tusiyey rasuulka naartii baa la tusiyey wuxuu rasuulku wa curidat calaya annaar naartii baa lay soo bandhigoo lay tusiyey fara'aytu fiiha imra'atan min bani israa'iil waxaan arkay gabadh reer banu israa'iila oo tucadabu fii hiratillaah la cadaabaayo sababta loo cadaabayana waxay ahayd bisad yaroo ay lahayd ayaa sababteeda loo cadaabayey rabatathaa falam tutcimhaa walam tadacha ta'kulu min khashaashi alard bisaddaa yar way xidhay wax quud oo raashinana maysin mana aanay sii dayn si ay dhulkaa uga soo qadhaabsato marka bisadaa sababteeda ayaa lagu cadaabay gabadha imaam muslim baa xadiidka wariyay min xadiidi jaabir waxaa markaa xadiidku tusinaya xayawaanaadka oo la dhibaateeya inay sabab u tahay cadaabulqabriga ibni aadamka haddii saasoo kale la dhibaateeyana cadaabulqabriga sabab waa u noqonaysa waayo ibni aadamku isaga ayaa ka sharaf iyo qiimo badan ilahay agtiisa xayawaanaadka sabab kale waxay tahay iyaduna muhima dad fara badan baa bisha rabadaan markay soo gasho xaaraanta iska cuna iyagoo wax cudurdaaro haba yaraatee haystaan aanay jirin ayaa iska afuraan bal dhegaysta wuxuu leeyahy rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku anigoo hurda ayaa waxay yimi laba nin waa malaa'ig suuro rag ayaa ay leeyihiin dabeetana waxay yidhaahdeen dhaqaaq waa ay kaxeeyeen meel buura oo raf oo aad iyo aad u adag bay keeneen waxay yidhahdeen buurtan fuul rasuulku wuxuu idhi waxaan idhi awoodi maayo buurtan inaan fuulo waxay yidhahdeen annaga ayaa kuu fududaynee kor dabeetna wuxuu leeyahy rasuulku kari maayo inii laa utiiquhu faqaala inaa sanusahiluhu lak waxa dha waanu kuu fududaynaynaa fasacadtu xataa idaa kuntu fii sawaa'i iljabal buurtii baan fuulay buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa buurta dusheedii aan gaadhay idaa biaswaatin shadiida waxaan maqlay codod dhawaaq iyo qaylo iyo sawaxan faqultu maa hadihi alaswaat waxaan idhi qayladan iyo buuqani waa maxay qaaluu haadaa cawaawu ahli nnaar waxay yidhaahdeen waa waraaqi iyo qayladii ka baxaysa ahlu naarka kuwii ilaahay ka amar qaada waa adduunyada markay joogeen ayaa naartii markii la geliyo adkaysan waaye oo cabaadaya cawaabaa laga cabiray waa codka yaygu uu bixiyo oo kale xataa dhawaaqoodii baa isbedelay oo dhawaaq ibni aadam inaanay lahayn ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegaya uma inطalaqa bi faida ana biqawmin mucallaqiina bicanaaqiibihim mushaqaqatan ashdaaquhum tasiilu ashdaaquhum damaa dabeetana waanu dhaqaaqnay oo haddana waxaan u imi buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam qolo laysku xidhay afkooda iyo boqnahooda labadaasi ayaa laysku xidhay qawlaladooduna waa jeexjeexayiin oo dhiig baa ka daadanaya dabeete rasuulku wuxuu leeyahy waxaan idhi man haaulaa kuwani waa iyo qaala aladiina yuftiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwii afuri jiray oo wax iska cuni jiray iyadoo aanay gaadhin waktigii afurku bal sida loo cadaabay baleeg afkoodii iyo boqnahoodii baa laysku xidhay saasi ayaa waa la figeeyey dhinac kale haddii laga eegana afkii ay wax ku cuni jireen xaaraanta ay ku cuni jireen ayaa isagana la jeexjeexo dhiig uu ka qulqulaya walciyaadu billah xaaraanta markaa ama rabadaan ha noqoto ama wakti kale qofka muslimkaahi waa inuu iska ilaaliyo si aanay sabab ugu noqon in qabrigiisa lagu cadaabo sabab kale waxay tahay anniyaaxatu cala almayit dumarku arrinka noocaasi aad ha u dhegaystaan waa baroorta loo baroorto qofkii dhintay waxaa in had iyo jeeraala dhacda qofku markuu dhinto dumarku inay baroortaan oo ay qayliyaan qofka muslimkaa markay geeri ku dhacdo inuu murugoodo looma diidana inay indhihiisu ilmeeyaanna looma diidana taasi waxa ay tusinaysaa calaamad ay u tahay raxmada iyo naxariista ilaahay subxaana watacaala qofka uu ku beeray laakiin waxaa loo diidaya qofku inuu qayliyo oo uu dhawaaqo ama dharkiisa uu jeexjeexo ama maryaha uu daadiyo ama boodhkiiyo ciidda uu isku qaso dhulka uu isla dhaco waayo arrinta noocaasi waxay calaamad iyo daliil u tahay inaanu qofkani raalli ku ahayn ilaahay subxana watacaala qadarkiisa oo uu leeyahay ilahay qofkan muxuu nooga dilay oo uu nooga qaaday oo uu leeyahay may habboonayn qofkani inuu waktiga caynkana uu dhinto dhinac kale haddii laga eegana walaalayaal arrinta noocaasi maxay u taraysaa qofkii laga dhintay maxay u qabanaysaa usoo siyaadinaysaa qofkii dhintayse maxay u taraysaa bal aynu isweydiino waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isleeyihiin muujiya qofkii dhintay qadarkiiyo qiimahu lahaa oo wax u tara laakiin xaqiiqadu waxay tahay qofkii bay wax yeelaynayaan oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam muslim uu warinayo almayitu yucadabu fii qabrihi bima niixa calayhi qofkii dhintay xabaasha ayaa lagu cadaabaya sababta loo cadaabaya maxay tahay baroortii loo baroortay sababteed baa lagu cadaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa culimmadu ay yidhaahdeen markay xadiidkaasi fasirayaan waa qofkii reerkiisa u dardaarmiyo ehelkiisu inay u baroortaan ee arrinka noocaasi ah yidhi sameeya markaan dhinto waayo ficilka ayaa wax uu ku leeyahay amabase waa qofkii ogaa inay sidaasi samayn doonaan oo arrinka noocaasi aan kala sii dardaarmin oo aan ka waanin kana gaabiyey tarbiyadii uu tarbiyadayn lahaa reerkiisa sidaa awgeed ayaa dadkii wanaagsanaa waxay odhan jireen marka aan dhinto cidina yaanay i barooranin dabna yaan lay raacinin sidaasi ayay odhan jireen sida sacd bin abi waqaas oo kale radia allahu canhu uu yidhi markaa dadka waxaa loo baahan yahay maalmaha ay nool yihiin maadaama waktigan ay badan tahay baroorta iyo qaylada iyo dhawaaqa loo dhawaa qofku markuu dhinto waa in dadka lagu sii tarbiyado loo sheego o la yidhaahdo arrinka noocaasi iska ilaaliya qofku mar hadduu ogyahay dadkiisu inay sidaas samayn doonaan oo arrinka noocaasi ee iska daaya uu odhan waayo hadhow tole marka ay sameeyaan waa lagu cadaabaya arrinkaas sababtiisa haddiise isagu arrinkaa uu diiday oo iska daaya uu yidhu kala sii dardaarmay isagaa lagu cadaabi maayo iyaga ayaa noqonaya kuwa arrinka noocaasi ku dambaabay arrinka noocaasina ha la iska ilaaliyo weliba dumarku ha ka digtooba digtoonaadaan ilahina tabaaraka watacaala ha laga baqdo oo nusuusta iyo adilada marka la maqlo ha lagu dhaqmo waxaa kaloo ka mid ah asbaabta quluulka waxaa la yidhaha alkhiyaanatu min alghaniima xoolaha gaalada laga qabsado iyadoo weli aan la qaybin qofka wax ka mida qarsada qofkaana qabrigiisa waa lagu cadaabaya waxaa iyaduna la mid a xoolaha guuda ummaddu ay wada leedahay dadka waxa weeyaan qaadanaya iyadoo aan la siin ee xaqdarro ku qaadanaya iska isticmaalaya kuwaasina waxa ay mutaysteen in xabaalahooda lagu cadaabo waana arrin aad iyo aad imika u fara badan oo dhibaataba looma arko xoolaha dawladdu ay leedahay ummadda ka dhexeeya in la iska halqafo la iska gurto qof waliba uu ka fara qabsado maalmaha waxa weeyaan dawladda u shaqeeyo laakiin arrinka noocaasi waa la iskaga daba iman doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi ninkii bustaha yar khiyaameeyey ee ka qaatay xoolii muslimiintu ay wada lahaayeen busta yar ee qarsaday waaladii nafsii biyadihi ina shamla alatii akhadaha yowma khaybar min almaghanim lam tusibha almaqasim latashtacilu calayhi naara ilaahay baan ku dhaartay buu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam maradii yarayd ee maalintii khaybar ninkaasi uu xoolaha khaniimada ka qaatay ee uu qarsaday iyadoo weli aan la qaybin naar bay ku noqotay oo qabrigiisa ayaa ay ku gubanaysaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam bukhaariyo muslim baa warinaya waxaa kaloo dhacday inan addoon ah oo karkaro la odhan jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo hadiyeeyey ayaa isagoo rasuulka u shaqaynaya oo rasuulka hashiisii raraya oo heeryadii saaraya ayaa waxaa ku dhacay saham ama leeb seeraara oo meesha laga soo tuuray aan la garanahayn dabeetana uu dhintay markuu dhintay dadkiibaa ammaano waxay yidhaahdeen tuubaa lahu waa khaadimu rasuulillah wallahi khayr iyo wanaag buu ninkaasi la kulmaya waayo waxa weeyaan waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u shaqaynayey oo rasuulka u adeegayey rasuulku wuxuu uhi kalla inahu fi nnaar iska daa wanaaguma sugnaan naarta ayuu ku jiraa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababtiina wuxuu ku sheegay ninkaasi inuu sameeyey quluul xoolihii muslimiintu ay wada lahaayeen inuu xaqdarro wax kaga qaatay waxaa kaloo iyadana la mida waxa la idhaha sariqada tuugada haddii qofku dadka uu xado waxaa arrintaasi sabab ay u noqonaysaa in qabriga lagu cadaabo waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam maalintii naarta la tusiyey isagoo inooga warramaya waxyaabaha uu arkay wa xataa ra'aytu fiiha saaxiba almixjan yajiru qusbahu fi nnaar waxaan arkay buu uhi ninkii bakooradda sidan jiray ee bakooradiisa dadka ku xadi jiray oo midhiqirkiioo ka soo dhacay naarta dhexdeeda jiidaya wuxuu uhi rasuulku kaana yasriqu alxaaj bimixjanihi wuxuu aa nin bakoorada mawl afkeeda hore uu qalloocanya u soo laaban yahay buu samaystay dabeetana xajka ayuu tegi jiray oo dadka ayuu bakooradiisa ku xadi jiray oo alaabta dadka ayuu bakooradaasi suran jiray haddii la dareemo oo oo la dhaahdo wuxuu odhan jiray inamaa tacallaqa bimixjani alaabtaada maan qaadanahayne dee alaabtu bakooradda ayuunbay ii sudhanta oo nin tuuga maan ahayn wain wain gufila canhu dahaba bihi haddaan la dareeminna alaabtaas saasi ayaa uu ku qaadan jiray bal abaalkiisu wuxuu noqday baleeg naartiibuu ku dhex jiraa ila naarta rasuulku uu sheegayaana ila qiyaami welimuu dhicine ma aha naartii weyneeda waa cadaabulqabrigii weeye iyadoo weliba foolxumo uu leeyahay oo midhiqirkii uu ka soo dhacay waxaa kaloo iyaduna ka mid ah asbaabta cadaabulqabriga dumarka ayaa weliba aad ay u khusaysaa ee balaada ha u dhagaystaan in gabadhu ilmaheeda yar marka ay umusho inay ilmaha yar nuujin weydo ilmihi yar caanaha u baahan iyadoo haba yaraatee wax cudurdaara aan haysan oo wax kalifaya naaska inay ka joojisaa aanu jirin inay ilmihii yara caanaha ilaahay naaska u geliya ay ka hor istaagtaa waxa arrintaasina sabab ay u noqotaa in gabadha qabrigeeda lagu cadaabo waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam habeenkii labada malag ay kaxeeyeen waxyaabuu arkay isagoo inooga warramaya fa idaa ana binisaa'in tanhashu tadyahunna alxayaat waxaan arkay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumar dumarkaasi naasahooda abeesooyin buu ilaahay ku diray abeesooyinka ayaa naasahooda cantuugayey oo cunayay oo googoosanayay faqultu maa baalu haaulaa waxaan idhi buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwaasi maxay ahaayeen qaala haaulaai yamnacna awlaadahunna albaanahunna waxaa malaa'igtii rasuulka ay ku yidhaahdeen kuwaasi waa dumarkii carruurtooda caanaha u diidi jiray iyadoo wax allaaliya wax arrintaa kalifaya aanay jirin ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan baa xadiidka warinaya sanadkiisuna waa saxiix arrinka noocaasina bal hala iska ilaaliyo oo carruurta caanaha ilaahay subxaana wa tacala halkaas uu ugu beeray iyagoo u baahan wax haba yaraatee sababaya in loo diidaana aanu jirin yaan loo diidin oo nicmadaasi aan laga hor istaagin arrinta u dambaysa aynu kusoo gabagabaynayna waxay tahay inuu qofku ilaahay xuskiisa uu ka jeesto oo waajibaadka ilaahay saaray uu dayaca iyaduna sabab bay u tahay in qabrigiisa lagu cadaabo oo waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay soo horeba aynu akrinay qofka ka jeesta ilaahay xuskiisa nolol adag inuu la kulmi doono cidhiidhiya intaa aan qiyaamuhu aanu dhicin taana wuxuu ku fasiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay tahay cadaabulqabriga waxa in yar aynu isku baraarujinaynaa oo muxaadaradan aynu kusoo gebagabaynaynaa bal asbaabta lagaga badbaado cadaabulqabriga wax ka mida ilaahay subxaana wa tacala haynaga badbaadiye iyadoo waajib ay tahay asbaabtaas cadaabulqabriga lagu kasbado oo dhan inaynu ka fogaano asbaabta cadaabulqabriga lagaga badbaado waxa u horaysa addoonku inuu ka ka fogaado waxyaabaha sababaya in qabrigiisa lagu cadaabo oo kuwa aynu sheegnay ay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid a oo weliba u waxtar badan qofku marka uu habeenkii sii seexanayo intaanu seexan oo dhinaca dhulka aanu dhigin inuu naftiisa uu xisaabiyo ilaahay daraaddi uu xisaabiyo oo uu xisaabtamo isweydiiyo maalintaa muxuu khasaaray aakhiradiisa marka la eego maxaase waxa weeyaan uu faa'iiday dabeetana toobad maalintaa habeenkaa uu cusboonaysiiyo toobad dhaba inuu ilaahay u toobad keeno subxaana wa tacaala isagoo ilaahay u toobad keenay dabeetana uu seexdo oo dembiyadii oo dhan ilaahay uga noqday isagoo go-aan ku gaadhay inaanu dembiyada noocaasi aanu dib ugu noqon oo haddii uu soo tooso dabeetana uu soo tooso habeenkaasi isagoo waxa weeyaan camal saalixa sii kororhsan kara oo ku farxaa in aj- ajashiisii dib loo dhigay si wixii u dhaafayna uu uga daba tago oo wax weeyaan u shaqaysto haddii uu dhinto ilaahay nafta uu ka qabtana uu u dhinto iyadoo ilaahay tabaaraka wa tacaala dunuubtii iyo mukhaalafaadkii iyo macaasidii oo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala uga toobad keenay haddii arrinka noocaasi qofku uu sameeyo markuu habeenkiisii seexanayo sidaa u xisaabtamo oo uu toobad keeno oo uu seexdo sidii sunnadu ay ahayd uu weysaysto adkaartii uu akhriyayo ducooyinkii oo dhinaca midigu u seexdo waxaa loo rajaynaya cadaabulqabriga inuu ka badbaado iyo cadaabka weynba waxaa saas oo kale asbaabta ka mid a qofku inuu ilaahay ka baqdo subxaana wa tacaala alla kacabsigu sida ilaahay uu sheegay waxa uu sababayaa addoonka cidhiidhi kasta uu galo in ilaahay makhraji meel uga baxo u yeelo waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja addoonka ilaahay ka baqda ilaahay wuxuu yeeli doonaa makhraj cidhiidhi kasta meel uga baxo waxaynu ognahay cidhiidhi iyo arrin ka daran inaana jirin sakaraatulmawtka iyo qabriga waxa weeyaan qofku xaaladaha uu kula kulmaayo haddii addoonku ahaa adduunyada maalmuhu jooga mid ilaahay ka baqda ilaahay wuxuu yeeli doonaa faraj iyo makhraj ayuu uga yeeli doonaa adayga sakaraatulmawtka uu leeyahay iyo cadaabulqabrigaba iyadoo ilaahay uu ka abaalmarinayo taqwadii sidaas oo kale istiqaamada iyo toosnaanta addoonku ilaahay waddadaasi u jeexay inuu ku toosnaadaa iyaduna waxay sababtaa cadaabulqabriga inuu ka badbaado ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwii ilaahay rumeeyey dabeetana toosnaaday kuwaasi baqanna maayaan mana murugoonayaan inta ka horraysana ka baqan maayaan intii ay ka tegeen ay ka yimaadeenna kuwa ka murugoonaya maaha mar haddii la yidhi baqan maayaan cadaabulqabri ma jiro wayaan macnaheedu bal ilaahay aayadda aakhirkeeda wuxuu ku tilmaamayaa inay jannada geli doonaan qofka maalmaha uu nool yahay ilaahay taacadiisa ku noolaada oo dhinta isagoo ilaahay adeecaya ilaahay qabrigiisa wuxuu ugu nuuriyaa bitaacatihi buu ugu nuuriyaa qabrigiisuna wuxuu noqdaa beer ka mida beeraha jannada waxaa kaloo ka mid ah asbaabta cadaabulqabriga lagaga badbaado ashahaadatu fii sabiili illah ilaahay daraaddii addoonku inuu u dhinto oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam toddoba arrimood buu helayaa qofka ilaahay daraaddii loo dilaa waxaa u horraysa yukfaru lahu fii awali dufcatin min dami dhiiggiisa qaybta u horraysaa markay daadato ayaa dembigiisa loo dhaafayaa wa yuraa maqcaduhu min aljanna ama wa yaraa maqcadahu min aljanna waxaa markiiba la tusinaya oo arkaya meeshii jannada uu ku lahaa mar haddii meeshii jannada uu ku lahaa la tusiyeyna macnaheedu waxay tahay inaan qabriga lagu cadaabahayn axmed iyo tirmidi baa warinaya sababtuna waxay tahay sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo fitnadii qabriga iyo cadaabkii qabrigaba uga badbaaday markuu naftiisii ilaahay daraaddii uu bixiyey ee hubka sanqadhiisii iyo hillaaciisii madaxiisa uu hoos dhigay arrinka iyo dhibka noocaasi ah awgii baan qabrigiisa looguna fitnaynahayn aan looguna cadaabahayn waxaa saasoo kale asbaabta ka mid a suuradda tabaarak la yidhaahdo suuratlmulk suuratu tabaarak inuu qofku akhristo oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam suuratu tabaarak hiya almaanicatu min cadaabi alqabr suuraddaasi cadaabalqabriga qofka akhrista ee ku dhaqme macnaheedana fahma waa ay u diidaayo way ka mancisaa wuxuu uhi rasuulku suuratun min alqur'aani maa hiya ilaa halaahuuna aaya khaasamat can saaxibiha suurad qur-aanka ka mid oo soddon aayadooda ayaa qofkii akhrin jiray ee ku camal fali jiray u dooday maalinta qiyaame xataa adkhalathu aljanna wahiya tabaarak ilaa jannada ay gelisay waa suuratu tabaarak weeye xadiidku waa saxiix dabaraani baa warinaya qur-aanka o dhan markaa qofku inuu akhristaa waa fiican tahay suuraddaasina si gaara cadaabalqabriga qofka inay uga badbaadinayso haddii uu fahmo ku dhaqmo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya sababta u dambaysaa waxay tahay cadaabalqabriga lagaga badbaadi karaa adducaa waa inuu addoonku ilaahay baryo subxaana wa tacaala awooddeenna iyo xeeladeennuba aad iyo aad bay u yar tahay ilaahay baynu u baahannahay subxaana wa tacaala baahida aynu baahannahay waa inaynu ilaahay u muujasano oo ilaahay aynu u bandhiganno oo rabbi aynu u sheeganno sidaa awgeed ayaa rasuulku wuxuu farabadin jiray inuu ilaahay ka magan galo cadaabulqabriga saxaabadiisana wuxuu ku odhan jiray sida axaadiidta inugu soo martay tacawaduu billahi min cadaabi alqabr cadaabu alqabriga ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gala waxaa kaloo rasuulku ina baray atixiyaadka marka aynu dhammayno inaynu ilaahay ka magan galno cadaabalqabriga ilahay cadaabalqabriga haynaga badbaadiyo asbaabtiisana rabbi haynaga badbaadiyo ilahay naga dhiga kuwa qubuurtooda loogu janneeyo loogu nicmeeyo ilahay tabaaraka watacala dembigeenna ha dhaafo wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala alih wasaxbih wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu